إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وraxmat ullaahi وbarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan mas-uul ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa ka badbaaday qarax xalay lagula beegsaday degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya qaraxyo iyo dagaal shalay lagu qaaday ciidamada shisheeye ee ku sugan qaybo ka mida shabeellaha hoose iyo jubbada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay mar kale weerar ka fuliyey degmada yakshid ee magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay dagaallo saf ballaaran ah ku qaaday ku dhowaad sagaal saldhig oo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo askarta soomaalida ah ee ku daaban weerar xooggan ayaa habeenkii xalay lagu qaaday ciidamada xabashida etoobiya ee ku sugan degmada waajid ee wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bokool dabgeestay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka kacay suuq ganacsi oo ku yaala magaalada jigjiga oo ka mid a dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysato dowladda xabashida etoobiya munaasabaday xoolo geel ah ku kala qaadanayeen beesha gaaljecel iyo beesha sheeqaal ayaa ka dhacday deegaan hoostaga magaalada jilib ee wilaayada jubbooyinka dowro sharci ah oo ay ka faa'iidaysteen ku dhowaad saddex boqol oo qof ayaa lagu soo xiray deegaan hoostaga degmada aadan yabaal ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe mid ka mid a askarta dowladda federaalka oo dhowaan xaaskiisa ku dilay magaalada muqdisho ayaa waxaa arrintaasi cabasho ka muujiyey ehelada iyo waalidiintii dhalay gabadha weerar ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen soddon iyo shan askari islamarkaana lagu qabsaday xarumo dhowrah ayaa ka dhacay waddanka afghanistaan دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
waa subaxnimo arbacaa taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha afaraad ee rabiicu thaani sannadda kun afar boqol laba iyo afartanka hijriyada ku soo dhowaada warkii oo fidsan mas-uul ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa ka badbaaday qarax xooggan oo habeenkii xalay lagula beegsaday degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose wararka naga soo gaaraya degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in habeenkii xalay halkaasi qarax lagula beegsaday xuseen jibriil oo ahaa guddoomiyihii hore ee maamulka degmada afgooye qaraxa oo ahaa mid aad u xooggan ayaa lala beegsaday mas-uulka inkastoo uu si dirqi ah kaga badbaaday faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qaraxyo iyo dagaal shalay lagu qaaday ciidamada shisheeye ee ku sugan qaybo ka mida gobollada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose qaraxyo xooggan oo maalintii shalay ka dhacay duleedka deegaanada shalambood iyo danow ayaa waxaa lala beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada uganda inta la xaqiijiyey waxaa qaraxyadaas ku dhintay saddex askari halka sidoo kale uu ku dhaawacmay mid kale oo ka tirsanaa ciidamada uganda sidoo kale xogo dheeraada ayaa laga helayaa dagaal ay mujaahidiintu shalay galab ku qaadeen deegaanka kulbiyow ee wilaayada jubbooyinka dagaalka oo ahaa mid aad u xooggan ayaa waxaa lagu dhaawacay laba askari oo kenyaati ah dhanka kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay mar kale weerar ku qaaday degmada yakshid ee magaalada muqdisho ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalka ku qaaday barkan trool oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka dagaalka ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay xaafadda carafaad ee degmada yakshid ee magaalada muqdisho waxaana la rumaysan yahay inuu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay dagaallo saf ballaaran ah ku qaaday ku dhowaad sagaal saldhig oo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo askarta soomaalida ah habeenkii xalay goobaha ay mujaahidiintu wararka ku qaadeen waxaa ka mid ah degmooyinka waajid awdheegle jannaale iyo sidoo kale deegaanada beri raye cabdalla biroole kuwaasoo dhammaantood ka wada tirsan wilaayaadka shabeellaha hoose jubbada hoose iyo baa iyo bokool dagaalada oo ahaa kuwo aad u xooggan ayaa la rumaysan yahay in khasaare lagu gaarsiiyey shisheeyaha iyo sidoo kale askarta soomaalida ah ee daacadda u ah shisheeyaha faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dabgeestay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka kacay suuq ganacsi oo ku yaala magaalada jigjiga oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysato dowladda xabashida etoobiya faahfaahinta warkaas waa kan maxamed muudey axmed abu muslim faahfaahinno dheeraad ayaa ka soo baxay dab xoogan oo ka kacay suuq ku yaala magaalada jigjiga oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee ay gumaysato dowladda xabashida etoobiya islamarkaana sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dabkan ayaa markii hore ka bilowday dukaan ku yaala suuqa taiwan isaga oona ku sii fiday goobo ganacsi oo ku agdhow waxaana u geystay waxyeelo kala duwan oo soo gaaray dad shacab ah inta la xaqiijiyey waxaa dabka ku dhintay hal ruux oo ka mid ahaa ganacsatada suuqa halka sidoo kale ay dhaawacmeen tiro kale waxaana intaasi sii dheer oo uu dabku sababay khasaare hantiyadeed oo aad u baxad weyn mas-uuliyiinta caafimaadka gobolka ayaa sheegay in la soo gaarsiiyey qaar ka mid ah dhaawacyada iyaga oona wada gurmad loo samaynayo dadkii ku waxyeeloobay dabka qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada jigjiga oo dhankooda soo gaaray goobta uu ka kacay dabka ayaa ku guulaystay in ay bakhtiyaan dabka iyada oona ay socdaan baaritaano lagu ogaanayo sababta keentay dabka marar badan suuqyada ku yaala magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed waxaa kaga kacay dab xoogan oo geystay waxyeelo isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana inta badan dabka ka dhashaan cillad xagga korontada ah munaasabad ballaaran oo ay xoolo geelah ku kala qaadanayeen beesha gaal jecel iyo beesha sheeqal ayaa ka dhacday deegaan hoostaga magaalada jilib ee xarunta wilaayada jubbooyinka warbixinta warkaas waa kan haashim cabdinaasir munaasabadan oo ahayd mid aad u ballaaran islamarkaana ay xoolo dhiiga ku kala qaateen beelaha gaaljecel iyo shiiqaal ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada jilib ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka xafladda oo ahayd mid aad u ballaaran ayaa ka dhacday deegaanka dhaay barwaaqo oo horey loo oran jiray dhaay tubaako waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin culumo iyo sidoo kale waxgaradka labada beel kuwaas oo la kala wareegay xoolo nool oo geel ah xoolaha ay kala qaateen labada beel ayaa salka ku haya dhaawac loo geystay gabar ka dhalatay beesha gaaljecel taas oo u dhaawacay ruux ka tirsan beesha shiiqaal waxaana xukun ka fulisay maxkamadda shareecada islaamka ee walaayada jubbooyinka ugu horreyn munaasabadda waxaa laga jeediyey kelimaad ku saabsan ujeedka ay isugu yimaadeen beelaha walaalaha ah kuwaas oo kale ah gaaljecel iyo shiiqaal waxaan joognaa magaalada dhaybarwaaqo ujeeddada aan u nimid ay ahayd beesha sheekhaal iyo beesha gaaljecel diyo maxkamadda dhaqanka shareecada islaamka ay u kala xukuntay labada beelood kuwaas oo aan ku ballansanayn in geelii maxkamadda shareecada islaamka ay u xukuntay in la keeno beesha gaaljecel ay yeesheen beesha sheekhaalna lagu yeeshay baan u tagnay maantana alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waad u jeedaan geelaa nool maxaan ku dhahaa tiradii lagu heshiiyey ah waa la kala qaadanayaa waxa lagu helayna waxaa weeye waa waa mujaahidiintaas kitaabka ilaahay difaacaysa baa insha allahu tacaala lagu helay suldaan cali cismaan roorow suldaanka beesha shiiqaal ee jubbooyinka oo ka mid ahaa odayaashii ka soo qayb galay xafladda ayaa xoolo nool oo geel ah wuxuu ku wareejiyey nabadoon cali bilow cismaan oo ka mid ah nabadoonnada beesha gaaljecel aniga waxaan ahay suldaankii beesha sheikhaaleed waxaan keennay geel dhiig ah oy maxkamadda shareecada islaamka nagu xukuntay geelaas waxaa lagu xukumay beesha sheikhaaleed waxaana iska lahay dhiiggaas beesha walaalahayna reer gaal jecel geelii waa keennay geelii maaragtay beesha sheikhaaleed lagu xukumay aan rabaa inaan ku wareejiyo beesha reer gaal jecel nabadoon cali bilow geelaan igala wareeg igana xisaabso iga tirso
jasaakum allaahu khayran waan guddoomay geelii aada igu wareejisay khayr allah ku siiyo adigoo ah suldaanka beesha seeqaaleed anigoo ah nabadoonka beesha gaaljecel ayaa geela la wareegay intaas kadib qaar ka mid ah nabadoonnada beesha shiiqaal ayaa ka hadlay munaasabadda walaalayaalo maanti maalin khayraad waaye waxaan bixihaynaa haddaan ahna beesha shiikhaaleed geel nugulu lahaaye nugu leeyihiin beesha shiiqaal jeceleed oo dhiig ah allahu akbar allahu akbar allahu akbar ilaahay baa ku mahadsan xaqna lagu leeyahay oo dhiig walaala si sharaf leh oo qurux badan inay beesha ku keento si wanaagsan wakhtiga loo qabta iyadoon la gaarin sida sharafta beesha shiiqaal ay ku soo dedejisay oo ugu horreeyay suldaanka beesha shiiqaal suldaan cali juhdigii iyo dhabar adeeg uu ku bixiyey ilaahay baa ku mahadsan beeshu waxa isubis wax kudayaasha mudan waay in qofka walaalka ah xaquuqda kuwala la dedejiyo wixiisi la iska siiyo waa shay diina xaq lagugu leeyahay kaama harayo sida beesha wax maanta wax u fudaysa in loo fudayan leeyahay sidoo kale qaar ka mid a nabadoonnada beesha gaaljecel ayaa xafladda hadal ka jeediyey marka maanta waxaan raalli iskiiga nahay ilaahay idinkiis ku noqdo si kalsooni badan inaan ku qala qaadan xaqii ku lahay maanta waxaan u joognaa si xaqa iyo cadaalada mayna wixii aan kala qaadana marka insha allahu tacaala anagana haddii ilaahay awood ogolaalo maadaama odayaashii aan nahay insha allahu sidii oo kalsooni leh wixiina xaggayna soo maray beristo inaan u dhiibno laakiin wixii hadda maanta aan qaadanay gacantaan gacantaayna ku dhigin waana wareejin walaa isla waxay ka tahay goobjoog ay ka tahay kalsooni iyo laa furan iyo walaalnimo iyo dirsimaana kula wareegnay insha allah saan anaga waxaan rabnaa haddii ilaahay dacagaan soo wato saan islamad inaan yeelno haddii ilahay raa wallahi si yeelan islamad inaan yeelno aan yeelno wixii isku cusina waa noo furan yahay wax shariicatan ku bannaan waaye wax islaamnimada hilin ku bannaan waaye geelaa saasaan kula wareegnay maamulka walaayada islaamiga ah ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dadaal dheeri ah ku bixiya midnimada ummadda soomaaliyeed waxaana had iyo goor walaayaadka ka dhaca kulamo lagu xallinayo khilaafaadka soo kala dhex gala beelaha dowro sharci ah oo ay ka faa'iidaysteen ku dhowaad saddex boqol oo qof ayaa lagu qabtay deegaan hoostaga degmada aadan yabaal ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe tafaasiisha warkaas waa kan cabdisamed cabdulaahi dowradan ayaa loo soo xiray dadka deegaanka booscaduur oo ka mid ah deegaanada ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe laba boqol iyo siddeetan ruux ayaa ka faa'iidaystay dowrada kuwaasoo ay u socotay muddo toban cisho ah dowrada ayaa lagu qaatay tafsiirka qaar ka mid ah suuradaha qur-aanka kariimka salaada iyo sidoo kale towxiidka gabagabada dowrada waxaa ka soo qaybgalay waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe qaar ka mid ah dadka deegaanka islamarkaana dowladda ka faa'iidaystay ayaa ka hadlay gabagabada dowladda iyagoona ka sheekeeya waxyaabaha ay dowladda ku qaateen kitaabadii waa inaloo akhriyey tafsiiru alqur-aan ayoo lamidid suuradooda oo jaloon iyo anfaal iyo tooba towxiidka nooc walbale ayay ka hadlaayeen kitaabkii kale oo khulaasatu nuurulyaqiin oo nabiga dhalashadiisii iyo howlahii uu qaba jiray ka hadlaya waana loo akhriyey adigu kitaabadii usuulu salaasa marka iyaantaa waxaanu la soo akhrinaa ilaa iyo toban maalin tafsiirka qur-aanka kariimka ah suuratu towbah walanfaal waxaa ka mid waxyaabihii nala soo akhrinayay khulaasatu nuuru yaqiim waxaa ka mid ahay talkhiis sifatu salaati nebiyi talkhiiskaas asigana waxuu ka hadlayay nabi moxamed sala allahu caleyhi wasalam sida uu u cibaadaysan jiray sida uu u dukan jiray ka mid aheeday naqiibka guud ee beesha abubakar gaabane macalim xuseen faraweyn oo ka mid ahaa dadkii halkaas ka hadlay ayaa u sheegay dadkii ka faa'iidaystay dowladda inay ka qayb qaataan halganka lagula jiray shisheeyaha dalka ku soo duulay infiruu khifaafan wathiqaala wajaahidu amaraa laydin siiyey maraad amar taqaanin yaa idin siiyey allah subxaana wa tacaala maraad fadhi rabteen muga adinkoo og fadhiya liyahlaka man halaka can bayina wa yaxyaa man xaya can bayina qaatiluuhum la dagaalama gaalada haye yucadibhum allahu biidikum ilaahay gacmiin uu ku cadaabaa inuu gacmiin alla ku cadaaba gaalada meesha joogto xaajacaali gaal imaanfa fadhida inuu gacmiin alla ku cadaaba la rabaa intaan haddii qorada soo qaatay qunta ma jooge
walle qofaan qoran lahayn waa ku gaaban dadka u aqaan aniga waa ku gaabanta mana jirtana ma dheera mana jirta xaragtu shabahays laakiin fadhiga in laga kaca suuratul anfaal iyo suuratoba loo akhrinayo sow kalaamullaahi maaha dowladda waxaa soo xiray waaliga walaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh cabaas abu maxamed wuxuuna marka hore u mahadceliyey maktabka dacwada ee shabeellaha dhexe oo kaalin weyn ku lahaa casharadii ay halkaas ka faa'iidaysteen dadka deegaanka walaalihii jasaahum allaahu khayran oo deganaa deegaanka boosaduur oo bixiyey wakhtigooda qaaliga walaalahaasaa u mahadcelinaynaa jasaahum allaahu khayran waxaa kale u mahadcelinaynaa ee macallimiintii jasaahum allaahu khayran iyo daacigii gobolka oo ku dadaalay u xuray wakhtigooda si uu u baro dadka muslimiinta degan boosaduur diintooda ugu dambeyntii sheekh cabaas waaliga walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa dadkii dowladda faa'iidaystay kula dardaarmay inay dadkooda gaarsiiyaan cilmigii ay xambaareen intii ay dowladda u socotay waxaana laga rabaa inaan ku dadaalno barashada cilmiga iyo nashrintiisa iyo difaaciisa inaan ku dadaalno jasaakum allahu khayr ee qof walba maanta labada boqol iyo toddobaatanka ama siddeetanka aan meeshu ku joogno qof walba haddii hal qof uu sababtiisa ku soo hanuuno alla jalla wacalaa kheer iyo ajar weynu siinaya ikhwaanii hal aayad haddii aad maanta barato waxaa la rabaa inaad faafiso aad gaarsiiso dadka muslimiinta adduunyadan sadeedaba waxaa weeye masraatul aakhira aakhirada loo beertaa adduunka waxaana loo sheegay dhammaantiis adduunka waa malcuuno waa la lacnad waa malcuunu maa fiiha wixii ku dhex jirana waa lala lacnaday istisnaa waxbaa laga soo reebay ilaa dikrullah ilaahay dikrigiisa iyo wamaa waalaha wixii la jira cibaadada alle wa wa caaliman qof caalim ah oo cilmi leh aqoon lah cilmigiisana ku dhaqma oo dadka bara kheerka leh iyo wa mutacalliman qof wax baranaya ardaya sideen oo kale wilaayadka islaamiga ah ee ka dhisan dalka islamarkaana hoostaga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mararka qaar dowlaad kuwan la mid ah waxay u qabtaan qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasoo kor loogu qaadayo wacyigooda diineed mid ka mid ah askarta dowladda federaalk oo dhowaan xaaskiisa ku dilay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa waxaa arrinkaas cabasho ka muujiyey ehelada iyo waalidiinta dhalay gabadha warbixinta warkaas waa kan maxamed cali aadan askarigan ayaa waxa uu ka tirsanaa ilaalada gaarka ah ee xarunta madaxtooyada dowladda federaalk ee magaalada muqdisho sahre cusmaan hirre caddow ayaa lagu magacaabi jiray gabadha uu dilay askariga iyadoona aan la ogeen sababta rasmiga ah ee uu u dilay haddaba qaar ka mid a ehelada iyo waalidiinta gabadha ayaa waxay sheegeen in askariga uu si ulakaca u dilay gabadhooda
dilkii loo geystay sahro cismaan hire caddow oo u geystay ninka qabay kana tirsanaa ciidamada qaybta madaxtooyada arrintaas ayaannu cabasho ka nahay waxaa la yaabaa marka nin ka mid ah ciidamadii madaxtooyada ee ilaalada madaxtooyada ka midka ahaa inuu qof shacaba intuu dilo ku gardaroodo la dhowrtaa waxaa la qaadan karaa aanaan ahayn arrintaas waxaanu ka baaqaynaa sida ugu dhaqsaha badan loo soo qabtay ninkaas ninkaas waxaa la yidhaahdaa axmed cabdiqaadir waa xaaskiisay ahayd si gardarruu ku dilay si kibiruu u dilay sidoo kale cismaan hirre caddow oo ah aabbaha dhalay gabadhan ayaa isana ka hadlay dilka loo geystay gabadhiisa shay odayaashu hore sheegeen khaasatan aniga gabadhii dhimatay aabbaheed baana cismaan hire aniga weeye waxaan ka cabanaynaa dhibkii gabadhaas soo gaaray dilkii foosha xumaa arxamdarrada ahaa oo lagu sameeyey kaa un baan ka cabanaynaa waxaana dilay askari ka mid ah qaybta madaxtooyada ilaalada qaaska ee madaxweynaha oo la yidhaahdaa axmed cabdiqaadir ninkaas dembiilaha la soo qabta maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada muqdisho ku soo badanayay askarta dilaysa xaasaskooda iyadoona si isdabajoog ah ay arrimahani uga dhaceen muqdisho askarta oo inta badan marqaansan ayaa waxay rasaas ku furaan eheladooda taasoo dhalisa khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyagoona askarta qaar ay si ulakaca u dilaan xaasaskooda halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan warar ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen soddon iyo shan askari islamarkaana lagu qabsaday xarumo dhowr ah ayaa ka dhacay gobollo ka tirsan waddanka afghanistan wararka ka imaanaya waddanka afghanistan ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay halkaasi ka dhaceen wararo kala duwan oo lagu beegsaday askar ka tirsan xukuumadda kaabul wararka koowaad oo loo adeegsaday qarax ayaa waxaa lala beegsaday saldhig ay ku sugnaayeen askarta xukuumadda kaabul sidoo kale ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta taalibaan ayaa waxay weeraro kala duwan ku qaadeen shan iyo toban xarumood oo ay ku sugnaayeen askarta dowladda afghanistan weeraradan oo ahaa kuwo aad u ballaaran ayaa waxay ka dhaceen gobolka qunduus ee waddanka afghanistan ugu yaraan soddon iyo shan askari oo ka tirsan xukuumadda kaabul ayaa lagu dilay weeraradan lagu qaaday fariisimayaal ku yaala gobolka qunduus ee waddanka afghanistan sidoo kale mujaahidiinta taalibaan waxaa u suura gashay inay askarta xukuumadda kaabul kala wareegaan shan iyo toban xarumood oo ay kaga sugnaayeen gobolka kandahaar ee waddanka afghanistan warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal waa naga intaa